bismillaahi raxmaani raxiim anoo ah xildhibaanad hude axmed cali halkan waxaan ka beeninayaa baryahan waxaa lasoo dhigay barta bulshada ku kulanto taasoo uu ku baahiyey odaygii isoo qoray taasoo uu waxaasoo dhan uu ka sameynayo been abuurka uu ka sameynayo si uu mar labaad kursiga u gato dilaalla suuqa ugu jiro waxa uu sameynaya uu sheegay wax allaale iyo wax ka jiraan ma jirtaan waa been iyo foogabagaanto uu samaysanayo waa khalad weligiiba lagu yaqaana miduu maanta keliya sameeye maaha waa wuxuu u dhaqan u lahaa oo weligii samayn jiray waa wuxuu caado u lahaa waa wuxuu ilaa labayo tobankii ku dhaqmi jiray waa foogabagaando uu sameynayo ceeb uu isleeyahay kursiga ku fadeexada iyo gabadha marka waxa uu sheegay waxaan caalamka u sheegaya wax allaale waxa uu sheegay inaan wax ka jiraa jirin inay khalad tahay inuu dembiile isagu yahay inaa uun wuxuu uunu isagu uu sameeyey maahan wax kale ayna dhicin uun websadhada uu isagu geliyey kaana waxaa la yidhahdaa waa odagii soo qoray waxaa la yidhahdaa boqor maxamed jaamac waana la wada og yahay caqladeydina waa joogaan qaraabadii iyo dadkaygo dhan waa wada joogaan waxaasoo dhan caalamka waxaan u sheegina wax ka jira inayna jirin oo uu been uu isagu abaabulanayo oo jeebkiisa ah ay tahay oo kursiga ku gadanayo imikana uu kursiga ugu jiro suuqa dilaal waxaa la arki jiray markuu guriga qofka laga saaro qof kale guriga uu dadka ka saari karo marba uu qof ka ijaari karo isagu kursiga wuxuu ka dhigay si uu isagu leeyahay oo marba qofku doono uu ka gadi karo marka waa nahaab khaayima oo magaalada ku jira waxaan caalamka u sheegay waxa uu sheegaya wax allaaley wax ka jira inayna jirin wuxuu doonayana waxba uga socon maayaan aniga waa la yaqaanaa waxaan ahay isagana waa la yaqaana ilaa labayo tobankii waxaan kusoo dhaqmi jiray oo xildhibaanadii iga horreeyeyba tan oo kale ku sameeyey maanta mid ugiba isagu maanta ugiba oo maanta keliya uu sameeyey wax ah ma aha beeshu odaga u yahayna wuu kala dilay qaar mindiyo isugu dhiibo qaar uu yidhaahdo isdila qaar uu lacag ka cuno wax kasta beesha wuu ku isticmaalay marka caalamka waxaan u sheegaya waxa uu sheegaya wax allaaley wax ka jiraa inayna jirin waxaa la arki jiray qofka markuu kursiga loo dhaariyo cay iyo fadeexadii foogabagaando la dabagelaya doorashadu waxay ahayd baarlamaanka lagu soo dooranayay kow iyo konton qof aad dooranaysa hadna odaygii ku keenay baad noo sheegtay inuu yahay marka sidee kuu keenay faahfaahin ka bixi sidaa ii keenay waxaa weeye suldaankaygii caaqilkii ii saxeexay ergada waaye isagaana sameeyey waxaan isagaana ka dambeeyey isagaana saacaddaa aynu joogno suuqa dilaali nugu jirta isagiiba dilaal uu isu bedelay dilaal guryaha kireeyaa la arki jiray dilaal kuraasida kireeya marba doono inuu qof keeno qof kale uu ka kireeyo lama arag waa kii koowa odagii koowaad waxaan ku dhaqmaa muxuu kuu qoonsaday nabadoonkaan aad ka cabanayso maxaa khilaafo labadiin idin ka dhexeeya wuxuu qoonsaday saasuu dadkii horeba uu samayn jiray maanta mid aniga keligay ah ma aha ilaa xildhibaanadii labayo tobankii uu soo qoray iga horreeyey buu tan oo kale kula dhaqmi jiray dadkan lagugu eedeeyey wabsajyada iyo baraha bulshado dhan ka buuxaay qof aad taqaana ma ku jiraa wax xiriira qof aad la leeda ma jirta maya qof aan xidhi dhaleehay ma jirto isagaaba kow ah ka ugu leh waa qabaa odaygii odaygeedii baan ahay isagaa ka kow ah marka waxa wax caddayn inuu been sheegin waxa caddaynaysa inuu isagu ka kow yeelo anaa naagta qaba
waayahay ma wacdo marna ma weydiiday sababta uu yeelayo barnaamijkan marna ma kala hadashay waa u diray boqol oday baa u tagay oo faamligeyga ah oo cidda ah waa u tageen waxaan iska daha qof weyn oo mas-uula ta wuxuu yidhi maya kursiga laba boqol oo kun baan ku bahalkeenaya buu igu qiimaysan yahay toddoba qof buu lacag ka qaatay lacagta gaarka oo iga rabaa wax isaga u dhaqana kursi kasta qofka markuu qore oo uu geeyo saasuu fadeexad ula daba socdaa suu haddana mid kale qof kale cid kale suuqa tagu dilaal buu isu bedelaa sanagu dilaal buu isu bedelayaa suuqu doonaya odhanayaa guriga ayaan ka kireeyaa baa la odhan jira isagu leeyahay kursiga ayaan ka kireeyaa buu leeyahay
barnaamijkan baraha bulshado dhan hadda ku jira soomaali badan baa dabcan akhrisatay oo aragtay maxaad ku qancin lahayd dadkaa daawaday dhageystay maxaad ku qancin lahayd waxaan ku qancinayaa waxaas inay foogabagaando tahay inay been tahay inayn waxba ka jirin oo xildhibaanadii hore kuwii iga horreeyay u geystay wax maanta ugiba oo keligay ii geystay inaanay ahayn yaa ka mida xubnaha kaliya aad tilmaamayso inuu u geystay aflagaadada wuxuu u geystay afar xildhibaan oo beesheeda ah butan oo kale uu kula dhaqma